doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne islamarkaana u waramay radio beerlula ayaa bulshadu magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan infekshanka ku dhaca wadnaha xanuunkan ayaa qofka ku sababi kara dhimasho haddii aanan laga daweynin doctor cabdicasiis axmed ibraahim ayaa ka waramaya sida uu ku imaan karo infekshankan iyo saameynta uu keeni karo infectionka wadnaha sida hadda infectionka jirada maxayhayd yani meelaha kaleba ugu dhaco wuu ugu dhici karaa maxayhayd wuxuu ugu duwan yahay bes wuxuu ugu duwan yahay halkaa wuu ku yaryahay oo wadnaha simbiri yacni percentageka inta waa waa yar tahay waxaa laga yaabaa saddexdii bilood labadii bilood mar inaad qof aragtid oo qabo indicarditis ama bericarditis wadnaha infection ka qabo ama biyo ay ka galeen marka jeermisle un ku xarooday oo muxuu ahaa xagga dhiigga la socdo ama asaga ha ka abuurmo ama maxayhayd meel kale ha uu yimaadee qaabkaas uu ku galaa jeermiska siyaabo kala duwan kusoo geli karaa wuu fududahay in soo kusoo galo xagga quumuka kusoo geli karaa tonsilitiska dadka uma maleeyaan laakiin muxuu ahaa xagga dhuunta iyo inay wadnaha iyo isla xiriiraan qofka isagoo quuman iyo waxaas qaba oo tonsilitiskiisa yacni quumankiisa ay jiran yihiin oo qanjiridaas ama tonsiliska ayaga ay qabaan caabuq ay qabaan caabuqaasaa wadnaha u gudbi karo jeermiskaasaa gudaha geli karo kaasaa keeni kara marka infection yacni hal cudur le ma aha markin xagga wadnaha markuu yahay waa badan yahay laakiin xagga sambabka markuu yahay waa yaryihiin neeftoo kalea keeni karta yani masalan asmada dadka waxay u yaqaaniin neef ay u yaqaan laakiin cudurka cudurada waa kala duwan yihiin asma waxaa jirta wadnaha la xiriirto asma waxaa jirta sambabka ah asma allergigaa jirto oo xasaasiyad ah jirto oo qofka uusan sidoo kale uusan neefsan karin neef badan ma qaadan karo haddii marka exercise looga daro ama orod looga daro wuu neeftuuraya daqiiqadba laba talaab a soo qaadin uu neeftuuraya marka sidaas daraaddeed marka hadba waxay ku xiran tahay meesha ay ka socoto problemka meesha uu ka jiro halka yacni ma taraakida oo tubooyinkii neefta miya mase sambabka waa naftiisa mase wadnihii waa ama xeedada waa ama dhiigga waa xanuunada ku dhaca wadnaha oo ka mid ah cudurrada halista ah ayaa bulshada lagula taliyaa inay tagaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad loogana hortago waxyaabaha keeni kara wadna xanuunka